dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington caawah waxaan barnaamijka idinku maqashiinayaa hees laga sameeyey abwaaniinta soomaaliyeed iyo jacayladii soo maray iyo weliba qaar ka mid ah abwaanadaasi jacayladii ku dhacay iyo heesaha sida gaarka ah looga sameeyey iyo sheekooyin kale cabdiidan oo kale jacaylkii ku dhacay waxa uu ahaa jacayl aad u dheeraa oo inan uu aada u gacan qabtay marka hore ayuu jeclaadu jacaylku kaga dhacay iyadoo dhallinyaraabuu aada u soo gacan qabtay waxaa barnaamijka marti igu ah abwaan ismaaciil yuusuf cabdi jeheye oo heestaasi ka hadlaysa abwaanada iyo jeceladooda sameeyey islamarkaana wax ka og taariikhda jacayl ee qaar ka mid ah abwaanada soomaaliyeed waa caawa iyo caweyska washington waaya abwaan jihey mar kale soo dhawow barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a waxaan rabaa bal caawa mar kale aan isku soo noqonay in qeybtan aan ku bilowno sugaantaada jacaylka qaar baan hore usii daynay laakiin qaar kaloo fara badan oonaan weli ka gaarinaa jira sida qofka uurka kaa jecel indhahaad ka garataa ee ay qaado nimcadareen bal noogu bilow caawa
waan dhawaayey sacuudey waanad mahadsan tahay adiga iyo v o a iyo dhammaan dhegaystayaashiina dhegaysanaya waan salaamayaa salaan bacda salaan haa walaal heestaasi waa hees la yidhaahdo arli baa la yidhahdaa magaceeda marka waxay ka mid tahay sugaanta isbarbardhigga ah inaan sameeyey ayay ka mid tahay erayadeedana waxaa ka mid a arligii barwaaqaa ugbaadkaad ku garataa geygii abaarsaday omaskaad ku garataa eridhabanka geelana ololkaad ku garataa qofka uurka kaa jecel indhahaad ka garataa markaasay u imanaysaa adna ubax lamooyow umalkaan dartaa qabo ishaydaad ka aragtaa markaasay leeday marka kooraskay ugu imanaysaa ujeedadeedii ereyadaasaa ka mid a heestaa isbarbadhigga ee noocaasa nimcadari barbiga
arligii barwaaqa badkaad ku garataa eygii abarsaday umaskaad ku garataa ayee arligii barwaaqa badkaad ku garataa eygii abarsaday umaskaad ku garataa ayee eridhabanka geelana ololkaad ku garataa qofka uurka kaa jecel indhahaad indhahaad ka garataaye eridhabanka geelana ololkaad ku garataa qofka uurka kaa jecel indhahaad indhahaad ka garataaye adna ubaax la mudyo umalkaan dartaa qabo ishaydaad ka garataa
marka waxay leedahay intaasoo dhan waxba waxbaa lagu gartaa ana tayada taasaa lagu gartaa
ha waa aad iyo aad aad iyo aad marka bal heesaha kale jacaylka aad tirisay tusaale kale heesan isbarbardhig baad ku samaysay oo waxba waxbaad la barbardhigtay maxaa dhaliyey maxaa keenay heestan qisaca jiba bay ku timid waxa aanu ka hadlaynay deegaankan iyo dhulkan la marayo iyo waxyaalaha annagoo aad isku waafajinayna ayaa su-aal baa ka timid su-aashaasaa hogaaminaysay heesta qofka uurka kaa jecel indhahaad ka garataa marka waa sugaan ku timid fikir aan cabirayay oo ah inaan wax isbarbardhigo waayo beijka dambena wuxuu isbarbardhigayaa amminteed salaadana eedaankaad ku garataa awliyada ilaahay ishaartaad ku garataa maansada abwaankana arartaad ka garataa awlaadda khayr kale edabtaad ku garataa waa ereyo aada u xulan wax badan baad u fiirsatay maxaad ugu xulatay inay nimco dareen qaado xilligaa waxaan ku sugnaa jigjiga macnaa xilli halkaasaanu joognay heestana waxaa laxamka saaray nin la yidhahaa muuse wadani ayaa muuse gaasbalayda inaan mawliid organisto aada u fiican oo reer jigjigo mawliid la yidhaahna uu tumayaa mawliid xasan aad baan labadaba u salaamayaa marka heestaas saasay kusoo baxday sugaanta dhabtaa ee muhiimadda waxa dhabtaa ka hadlaya inay ku jirta aad iyo aad waxaan rabaa heese kaleoo waxaa jira jacayla oo iyagana aada moodo in ay fariimo toosa ka turjumayaan sida heestan uu qaado cabdihani ee uu leeyahay rabitaajka kuu saar heestaasna adaa sameeysay aan- sidaan qiyaasayo a anigaa sameeye walaal heestu waxay ka hadlaysaa n waa nin gabadhiisii la hadlaya
gabadhiisa maxaaskiisa maxaaskiisa mise tii u dhalay xaaskiisa xaaskiisa sorry yalkaa waan qa- waa Waaye, lahjadaa lagu kala duwan yahay waaye.
anagu reer anagu haddaan waqooyi nahay taanu qabno xaaskaaban marmarka qaar ku sheegnaa gabadha laakiin soomaalida kaloo dhami gabadha inantay u taqaanaa markii la qiimeeyena halkaa waana lagaga gar helayba kowdhe haye maxaa la waayo yidhi wiil Ha, oba sidkiisa sheega baa la yidhi oo wiil iyo gabadh bay noqdeen haye markii halkaa oba sidkaa la tegey ee la yidhi lidkaa lidkaa markaanu tagnay wiil maxaa lid waa gabadh Ah, wiil waa inankii markaa gabadhina waa g- iyadii markaa halkaasaa nalgaga gar helay Ee, waa iska isticmaalnaa haddaanu nay qolada Een, ee, somaliland iyo eryadaa degan laakiin soomaalida kale halkaan nagaga saxan ereyga goorma goorma Een, goor oo raal- gabadh- haye goorma gartaas la qaaday gartaa qolo culimaabaa qaaday oo waaban eh, halkaa waxaa ii sheegay sheekh cabdirashiid cali suufi Haye.
yaa ayaabay kula dooday oo kabacdi sidii ay u qaadeen aad baan ugu garaaban u soo dhaweeyey Eh, eh, marka wax laga hadlaya lahjaduhuna waxbay iska qaadqaataanoo ereyada suuqdiga ah oo erey baa meelaanu lahayn lagu cayuuqayaa moogta aad iyo aad oo aad iyo ku aad hirgelaya haye marka eh, en, ciidamo waxbay ku saxantahay cid nin habari dhashina halma seegi waayo marka halkaa waanu dee waa inaad ka garawdaa marka meel meelaha qaar aad iyo aad aad iyo marka aad aad baan uga garawnay markii wiil iyo gabadh layidhi wiil oba sidkiisa keenaynu nidhi waa gabadh gabadh halkeeda haddaba u daayay baa layidhi waaye waaye marka heestaan ku soconaynaa cabdihani
Ah, ereygaas wuu inala wuu wuu inala lexday waa nin xaalkiisii la hadlaya iska marka lala hadlaya had iyo jeer dadku waxay jecel yihiin in la ammaano laakiin isagu ammaantii wuu iska dhaafay wuu u ducaynayaa haye inaad u ducaysaana ka sarraysa inaad ammaanto godka ay ka samaysan tahay waxaa la yidhaahdaa godka geeraarka waanay inta badan eh, heesaha aanay eh, dhalinyaradan dambe aanan ku arag iyagoo godkaa geeraarka aad u adeegsanaya haye Eh, marka ereyadeeda waxaa ka mid a taan haween ka tusmaystaay nacabka ama tab qaado
haye tala kaama habowdo guli kaama tasawdo tafantoof iyo baahi midna kuuma timaado rabitoogada xooggiyo taagga kaama xayuubsho tacab kaama khasaare nafta taan ku tallaalay jacaylkaan tabinaayo tahan maanka ku taallaan ka soo tuujinaya tahan waa meel fog aad iyo aad taan maanka ku taallaan ka soo tuujinayaayo iga tiiri cadaawo jacaylkeena hatuure
tan haween ka tusmaystay nacabkaama tabqaado tiyan haween ka tusmaystay nacabkaama tabqaado tala kaama habowdo guri kaama tasawdo tafantoofiyo baahi midna kuma timaado rabbi toogada xooga taaga kaama xayuubsho tacabka ma khasaaro tacabka ma khasaaro tan haween ka tusmaystaa alana ma tasuudo tafantoofiya baahi midna kuma timaado rabbi toogada xooga taga kama xayuubsho tacab kama khasaaro xamdan kama khasaaro naftatan ku tallaalay cishqigan rabinayo naftatan tan tan ku tallaalay cishqigan rabinayo tahalmaanka ku taalan kasoo toojinayay iga tiri cadaawo jacaylkeenna hadoore naftatan ku tallaalay cishqigan rabinayo naftatan tan tan ku tallaalay cishqigan rabinayo tahalmaanka ku taalan kasoo toojinaya iga tiri cadaawo
Xiriirada naaska ka ma qof baa loo sameeyey mise waa la mala awaalay mise maxay qisada ku fadhiday ninkan kula hadlaya waa nin xaas leh oo abwaana oo waxaan kuri kuna sheegay in xaas ku socoto heesta kowdhe haye marka een, xaaskaygaan ugu ducaynayo waayahay een- een, heeso badan oo waxaad qa- aad samaysay abwaanjiheeye oo fanaaniin kala duwan aad u dhiibtay oo mid walba marxalad gaara ay ka hadlayso Een, xitaa sidaad u wada u wada u waday baad waxaad samaysay hees ka hadlaysa abwaanadii qudhooda
Ah, marka maxaa iyadana keenay heestan aad uga hadlayso abwaanada aashay marka sugaanta la samaynayo waxaa jira aftahamooyin iyo xeeldheeri la adeegsado aftahamada oo balaaqad baa lagu yidhaha carabiga cilmulbalaaqa marka balaaqad macnaheedu waxa weeyaan aftahamo ninka sameeya balaaqada aqoonta u leh balaaqi baa yidhahdaan carabtu innaguna waxaanu yidhaahnaa keenna aftahan marka aftahamada waxaa ka mid a waxa la yidhaahdo xus xus waxa weeyaan marka aad xusuus soo qaadanayso wadareed ama maahmaah hore aad ku soo qaadanayso sugaantaada ama taariikh hore oo dhacday marka een, abwaanadii hore iga horreeyee jacaylku ku dhacay iyo kuwo iminkaba jira ayaan xusayay jacayladoodii Een, aniga oo barbar dhigaya kayga oo leh een, kama dhaco kuwii ragga helay oo dhan kaygu marka qalabka ku jira ama xeeldheerida ku jira xus baa la yidhahaa heestu waxay ka hadlaysaa abwaano abwaaniintana aan xusuusinayay iyo jacayladoodii iyo waayahoodii ereyadeedana waxaa ka mid ahaa oo ay heestu marka wax la samaynayo caashacuudey haddii aad asmaa istiraa wax ka sameen magacyo luuqad marka laga hadlayo waa isam xisam iyo ficil iyo xaraf weeyaan ayaa luuqad la yidhaha waa magac iyo fal iyo xidhiidhiye haye marka nebi aadan magacyadaa la baray magacyadaa waxay dhaleen dabeetana ficilada ee, afcaasha falalkaa ka dhashay dabeetana labadaana waxaa ka dhex dhashay xuruufta sida aaw aadan xaawo looga jeexay aadan iyo xaawana ay uga sii dhasheen ubadku maansada markaaad tirinayso sugaanta ee aad magacyo istiraa wax ku tiri aad bay uga adagtay marka aad aad si caadiya u socotee falku ku hogaaminaya ama ficilku marka istiraa magacyaan ku ururinaya aad bay u adagtay way ka adagtay marka kale magacyaan dee ku xusayey heesta ilaa lix iyo soddon abwaan baa ku jira lix iyo soddon abwaan inaad hees qura ku magacawdaana dhexdeeda aad bay u adagtay dabeetana hees deriyadeeda waxaa ka mid ahaa waxbayaan dadka hadalka iyo adigaba idinku daaline kama dhaca darmaan yahay caashaqani dhibaya cilmi kii qabriga dhigay cali sugula dhaawacay cabdiqays dhabaandhabay cagaf cagaf ka dheelmaday dhakhtarkii jacaylkii iyo cabdi iidaan dhex qaadee inaxaashi dhamac iyo hadraawina shullaha dhigay sangub kaga dhawaajiyey dhoodaan iyo hulye iyo bidde ka samaystay dhabbahee waa beri dhammaan helay marka heesta waa abwaanada ayaa ku jira maxaa qaar dhalinyaraha baan ku darayaa deegaanada soomaalida oo dhan hadday kelirka shanaatay kenya maxaan ku dhahdaye soomaaliya somaliland jabuuti waxyaala soomaalida oo dhan abwaaninta jooga mid walba deegaan walba waxbaa kaga jira da' walbana waxbaa kaga jiray sidaa daraaddeed heestaasi ayaa ay uu ku luuqeeyey maxamed orkaal ciro marka abwaanada abwaanada mid walbood xustay oo ama heesta ku xusan wax gaara oo uu abwaanada kale uga gaar ahaa miyaad sheegaysaa mise waad isku wada qabanaysa uun inaad abwaanada xusto unbaad rabtay maya ma dadkani waa abwaanadan jacaylaa ku wada dhacay gawdhe haye oo mid waliba taariikh iyo suugaan iyo jacayl buu leeyahy on dadka xasuusinaya inuu balkaana jacaylkiisii la dabagalayo jacayladiisiiyo dabeetana mid ah, qaar ba cajaayib sheeg qisaska kasoo dhex baxayaa yihiin waa gartay dadka inta badan laakiin iyo waxaa la suugaantay ka samaysay iyo iyo waxbaan xasuusinaya jacayladoodii xuska markaan leeyahay iyagun ma xusaya maca jacayladoodii baan xusayaa iyo wixii soo maray
inta inan dhigayga dhabeeshaan dhabeeshaan dhabeeshaan ka doorta kama dhaco darmaan yahay caashaqan dhibaya inta inan dhigayga dhabeeshaan dhabeeshaan dhabeeshaan ka doorta kama dhaco darmaan yahay caashaqan dhibaya ilmikii qabriga dhigay cali sugulii dhaawacay cabdiqays dhabandhabay cagaaf cagaaf cagaaf cagaaf la dhenmaday Mm. ilmaykii qabriga dhigay cali sugulii dhaawacay cabdiqays dhabandhabay cagaaf cagaaf cagaaf cagaaf la dheelmaday dhakhtarkii jacaylkiyo cabdiidan dhex qaadee inaxaashi dhamaaciyo adraawina shullaha dhigay shullaha dhigay sanqub kaga dhawaajiyey dodaaniyo huriyo bide ka samaystay dhabbaahe waa beri waa beri dhammaan helay
inta badan een, dadka heesaha dhegaysta inta badan qisooyinka ma hayaan laakiin abwaanka sameeyey iyo heestoo jacayl inuu ku dhex jirun bay dadka inta badan dareemaan Een, heesaha aadka u caanka baxay waxaa ka mid a heestan beled weyn oo kale hasraawi aadka maaragtay inta badan looga hadlay aadkan u caan baxdee beerrulo ka hadlaysa laakiin abwaanintan kale waxaa laga yaabaa dad badan oo bulshadii ka mid a inaysan ka warhayn marka mid iyo laba ma nooga taaban kartaa hayo waan ka taaban karaa tusaale ahaan cabdiidan oo kale jacaylkii ku dhacay waxa uu ahaa jacayl aad u dheeraa oo inan uu aad u gacan qabtay marka hore ayuu jeclaadu jacaylku kaga dhacay inantaa iyadoo dhallinyaraha buu aad usoo gacan qabtay kabacdina waxa uu ku daray arday dhallinyaradii facular dhansige radio hargeysa markii dambena xamar buu geeyey haddana radio muqdishuu ku daray haddana sidiibay ku hirgashay sidiibay weriye ku noqotay markii dambena hablihii quruxda ayay ka qayb gashay dabeetana inan waxay noqotay in lagu soo sawiri jiray muuska iyo shirkadii ugu caansanaa caan bay ka noqotay geyga soomaalidu degto oo dhan cabdi oo inanta hoosta ka jeclaa ilaa dee xaaladoodii iyadii iyo hooyadeeda iyo tabantaabadeeda iyo xataa gaadhay wakhtiyada qaar inuu mushaharkiisii ku wareejiyo uu yidhaha mushaharkayga siiya sida la ii sheegay oo heeso badanna ka tiriyey oo ay ka mid tahay jacayl birimo goyse iyo heesta xurmadaran la yidhaa iyo ayaa ka mida raggan aan xusay oo ma garanaysaa jacaylkiisii dheeraabaa ka mid ahaa in yar baa tusaalayaal ka qaadanaya axmed silebaan bedde waan xusay jacaylkiisii isna dheeraa ee waa inoo toddobaadka dambe iyo qeyb aad u xiiso badan oo ku saabsan waraysiga abwaan ismaaciil yuusuf cabdi jiheeye iyo sheekada abwaaniinta iyo jacayladii soo maray iyo sheekooyin kale barnaamijkanna waxaan ku soo xirayaa heesta ka harbaan lahaa iyo codkii allaha u naxariistay maxamed axmed kuluc intaan mar kale ismaqlayno haddii alla idmo waa cashe ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafin
hore uga marbaarireesikatwiso marka aan habeen qura muddo nabaadu seexdaba marka aan habeen qura muddo nabaadu seexdaba soo hees walwaale hablubee maqaala marka aan habeen wadaa muddo nabaadu seexdaba marka aan habeen wadaa muddo nabaadu seexdaba soo hees walwaale hablubee maqaada Thank you.